waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s cocom cau xariijin soomaali xasan waa mahadsan tahay saa ula socotid waxaa jiray shir oo ilbaabadu u xiran yihiin lana weydiistay in ay wariyaasha ka baxaan baarlamaanka saxaafadda hore inay ka baxaan baarlamaanka oo codsigaasna ahaa codsiga ka yimid ra-iisal wasaaraha loogana hadlaya arrimaha amniga dalka oo dhan gaar ahaan magaalada muqdisho oo qaraxyo isdaba jooga ka dhaceen asbuucyadii na soo dhaafay taa waxay keentay marka in marka hore loo yeeray wasiirka amniga iyo generaaladiisa suurtagal ma noqon wasiirka amniga inay soo raacaan generaaladiisa sector reasons lama garan karo laakiin wuxuu sheegay inay howlo ku baqnaayeen howlgallo ay jireen markii baarlamaanka uu yidhahda kuma dhegeysanayna waxaad noo keentaa mataqaanaa dadka aanu ka warsan lahayn arrimaha technicality-ga wuu garaabay wuxuuna yidhi waa keenaynaa isaga iyo marka prime ministerkii soo raacay iyo janankii ciidanka dowsuwida soomaaliyeed saasay ku yimaadeen daraad marka baarlamaanka iyo dhammaan golaha wasiirada xubnahoodii o dhan oo meesha lasoo fadhiisiyey marka su-aasha meelay aadaysa lama garan karo oo xildhibaanka waxa u warsanayo prime ministerka mar hadduu prime ministerka yimaada arrinta amniga waa dhaafaysaa hadda heereyka xildhibaanka meeshu isaga marka ka qabay problem ayuu weydiina prime ministerka marka waxaa dhici karta wasiirka amniga keliya ku dhicin ay ku dhacdo kuwo mataqaanaa line ministers kuwa la yidhaahdo oo la xiriira arrimaha amniga la xiriiraa jiro marka kuwaas inay gashaa dhici karta marka saas dartaa loo weydiinayo yimaadaan su-aalaha ugu waaweyn xildhibaane oo la weydiiyey ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirka ama taliyayaasha kuwooda ugu muhiimsan oo xildhibaanadu ay weydiiyan aada xasuusata maxay yihiin waxa ugu muhiimsana waxa waaye maxaa xilliga doorashada ay soo dhawaatay muqdisho ka dhigay goob muqdisho keliya hadda ma noqon baydhabo xataa waa gaarta hadda oo dhibaato badan baa baydhabo ka dhacday marka maxaa keenay in ay isdabajoog noqdaan qaraxyada halista ah oo runtii magaalada gelgelay oo dhibaatada keenay maxaase israaciyey madaxda qaranka oo ka waday mataqaana muqdisho oo kuwiiska buliskuu geeyay madaxweynihii prime ministerkii deputy prime ministerkii wasiirada oo ilaa iyo tooleeye ah guddoomiyaha baarlamaanka qaahire aaday guddoomiya ku-xigeen kaloo london aaday waayo wadanka o dhan ay uga wada baxeen wasiirka cadaaladda xataa lagu dhaafay mataqaana golaha wasiirada asna uu shir oo degdeg u aaday nairobi marka dalka muxuu noqdaa shirar laga aado si mataqaana ummadda loo laayo that was one of the worst questions warsaday at same time prime ministerka si fiican buu uga jawaabay oo runtii ku jirta meesha sababtoo ah prime ministerka wuxuu u tegay shir khaas ah oo khuseyso arrimo mataqaana developmental program oo dalka uu leeyahay oo hore usoo jiray oo lakitaabkaas lagu aadiyey oo ganacsato badan oo ilaa bartameeye ah ay raaceen madaxweynaha wuxuu u tegay madaxweynaha dalka turkiga ayaa cazumay wuxuuna cazumay in shirkii madasha oo madaxda ilaa iyo waxaa timid soddon wasiir oo dibadaha ka wada yimid plus mataqaana madax kale oo qaran oo ama carabta ka yimid ama yurub ka yimid tii ammaanka maxay uga jawaabeen laakiin tii ammaanka waxay uga jawaabeen qaraxyada garan kartaa markii madaxda dalka ay ka baxda dalka waxaa laisku dayay in khalkhal la geliya dalka si markaa loo kala caro loo kala yaaco laakiin runtii waxaan kuu sheego ciidanka nabadsida soomaaliyeed waxay qaateen door shariif ah waa markii ugu horreysay oo taariikhda c c t v camera oo jidadka halista ah ee soo gala gaar ahaan madaxtooyada baarlamaanka mataqaanaa hoteelada waaweyn sida mataqaanaa iswael oo kaleeto maka muqaan oo kaleeto hadda saxaf waa lagu xiray c i d da jazeera oo ilaa iyo shan kilometer qabanayo marka haddaad daawatan waa lasoo deyn doonaaba hadda la dhahayay c c v camera ku tuseysaa baabuurta marka ay soo socdeen oo oo la tigreeyey oo la yidhi qarax bay wadaan shantii nin ee nabadsugidda meesha fadhiya ayagaa isu dhigay ayagaana qarxiy qaraxa kuma imaanin inuu asaga qarxiyo ama ayagaa qarxiyay shantiina waa dhimatay wixii agagaarkaas joogay dhanna way baabeen marka waxaan kartaa sidii labadaas baabuur lagu soo deyn lahaa madaxtooyada anywhere ka mid ay soo gaari lahaayeen dhulkii gelina sababtoo ah waxaa ku rakibaa hubkii laga qabsaday maaragtay amazon oo waaweynaa ayay kasoo ruuxiyeen dhulka dhan baa fadnay baa ku tirimitir hoos guryihii shubka oo dhan lagu tirmay waxay muujiyeen geesinimo dheer waa gartay meeshaan runtii looga duceeyey faataxa loogu akriyey looguna mataqaanaa looguna mataqaana mahadceliyey wax badan oo dee aan lala socon baa muujin markii lagu sheego aada garaadaysaa maara waa gartay wax kaloo tallaabooyin oo ay sheegeen inay qaadayaan si arrimahaas ama weerarada noocaas oo kale aysan u dhicin
exactly alay wuxuu prime ministerka sheegay arrinta uu taliyaha nabad sugidda soomaaliya ku dhawaaqo odhanaysay waanu ku wareejinay amniga isa gobolka banaadir oo marka hore saxo loo fahmay oo marka dambe meesha laga sharaxay oo ahayd in xamar la qaybiyo gebigeedaba jibadkeeda magacyo loo sameeyo numberin lagu sameeyo darisin markaas neighborhood darisin loo sameeyo oo tobankii guriba laba saddex askari mas-uul looga dhigo iyo dadka meeshaas degan si loo ogaado qofka kusoo yido habeenkaas guryahaas oo subaxdii loo intergareeyo loo question loogu sameeyo runtii arrintaas iyada aada loogu farxay markii arrintaas ma qaban karta nabadsuda keligeed booliis keligeedna ma qaban karaan waxaa la qaban karaa inay dowladda hoose guryahaas mataqaanaa iyo jidadkaas oo dhan iyo meelaha laga soo gala boqdisho oo dhan in lagu sameeyo baanka waxaa kaloo daraa oo ugu xumaayo inuu komishinada ka mid ahaa geedka xamar ee laska wada xirtay kulligoodooda nin walba gurigiisa uu rood balo ku samaysa bir dhigtay ee shub dhigay ee carab dhigay ee uu leeyahay anigu ma gowaaniyahaas badbaadiyo waxba igama gelin waxay jidkaas malay waxaa maraynin tiina barnaamij waa ka hadlay uu amar ku bixiyo uu leeyahay waa in jeedka la furaa laakiin ciidamada waa inay ballan qaadaan madaxda meeshaas degan inaan baabuur aysan ogeyn ama laga warqabin uusan jidkaas dhaafin waa jirtaa jeed badan oo wasiiro u xiran ama jenaraal u xiran oo dhagax la dhigay oo mataqaanaa halis looga baqay qaraxa tiina mataqaanaa runtii amar bashay laga bixi isla markiina waa laga qaaday oo shalay amarka uu ka bixi waa fulay jidka airborka ugu daraa oo laisku laisku gaadayo inta udhexda jasiira iyo airborka geedna waa la fasxay waxaa layidhi hala baaro dad badanna hala dhigo toban toban shan askari hala dhigo baabuur badan waa la baara laakiin iyada isku xirnaan baabuur socodka iisan iisan xirin marka runtii waxaa kasoo baxay guulo badan oo u baahna in laisku wargeliyo laisku warsado laiska ogaado waa garta tan u dambaysa waxaad moodaa arrinta ah in ammaanka magaalada muqdisho lagu wareejiyey gobolka banaadir in muran badan ka dhashay gaar ahaan xildhibaanada dhexdooda arrintaas hadda ma laysku raacay sharciyansayee ka go-daa in maamulka gobolka in maamulka magaalada lagu wareejiyey gobolka ma arrin ra-iisul wasaaraha u taalbaa mid madaxweynaha u taalbaa mise laysku raaca hadda go-aankaas dhinac miyaa loo dhigay si xun baa loo fahmaa ku eri laguma wareejiyin amniga gobolka banaadir dowladda hoose waxaa lagu wareejiyey in ay kala shaqeeyaan wasaaradda amniga iyo taliyayaasha amniga oo ay la fududeeyaan darisaynta oo wax allaale wixii darisaynta iyo social issueska la xiriira oo dhan ee dowladdaas la wareegto markii dowladdaas ciidamada ulay wataan dowladda mataqaanaa mushiibi mushiibi qori ma qaadan karto marka ulbay iska wataa ulna magaalada lagu lagagama celin karo shabaab marka ayaga waxaa loo elsaaray inay jidadka magacyada u bixiyaan numberina u sameeyaan guryaha islamarkaana darisaynta ay meel mariyaan dowlada mataqana wasaaradda amniga iyo jeneraaladeeda waxaa loo xilsaaray in ay mataqaana gaafuriga sameeyaan oo ay habeenkii mataqaana trollinka door shariifa ka qaataan wareestaanna xog fiicana laga helo subax walba markuu waaga baryo tobankii guriba in la helo wixii kusoo zaa'iday iyo waxaan kusoo zaa'idin yaa yimid yaasa imaanin marka xaabadda xaabadda kale in loo gudbiyo waayo markii tobankan guri ay ku taalla waa beri waxaa ilaalinahay afar ruux oo ka socoto hodan kuwa beri ka socota hodan bay aadayan macnii si aan xaafadaha naftooda loo xogta loo helayo inodaan xog saxa arrintana dabcan ammaanka waxaa imanaysaa iyadoo soomaaliya hadda loo diyaar garoobaya sanadkan doorasho shirarkii u dambeeyena maamul goboleedyada intooda badan iyo federaalka laysku raaca in four point fiveka uu sii socdo marka laga reebo puntland maxaa xildhibaan ahaan hadda inii qorshaysan oo qaabka doorasho iyo xataa haddii xataa four point fiveka lagu adkaysto four point five noocee ah doorasho noocee ah waddanka dhacaysa in la tahay xasan horta arrinta iyada waa laisku haystaa arrinta iyada waddo dalab baa ka taagan waadna la socotaa according to the constitution wax walba oo madal kusoo dhamaada ama kusoo dhamaada road naadiska iyo madaxda qaranka oo la kulma international communityga waxaa dib loo keenayaa baarlamaanka si loo ansixiyo wuxuusa baarlamaanka ansixinin meel markama noqonayo mataqaanaa arrimaha laga fulaa dalka gudihiisa saa darteed baarlamaanka waxaa la xirayaa kulli asbuuca dhexdiisa beri ama beri dambaad ilaa yidhahdo bil buu xirnaanayaa bisha baarlamaanka retreat buu gelayaa retreatkaas waxaa lagu soo guraaranayaa cutubyada ka harsan mataqaana constitutionka qabyada ah markii lasoo dhameeyana bisha abril haddii la raalli ka noqdo the first week or second week baarlamaanka dib baa loo furayaa markii la furana waxaa la horkeeni doonaa haddii la raalli ka noqdo waxyaabahan sida lala wareegayo ee meelaha lama maqnaayo dhan baa lasoo hordhigayaa waxayna ka go-daa markaa xildhibaanada waxa laga yeelayo it's true in four point five xogar doodada ka taagan yahay vices it's true haddana arrimaha deegaanada oo gobolada doodada baa ka taagan adigana si fiican oola socotaa markii haddii la yidhahdo ha laisku soo doorto waxyaabaha xildhibaanada ay diidayana ka mid tahay degmada ama gobolka wadanka wuxuu ka koobnaan jiray berigii hore adigu maada badan sideedka sideedka jimbu ka koobnaa oo alta juba iyo baaso juba iyo banaadir hiiraan mudug iyo mataqaanaa gobolka looran jiray bari oo marka hore majartanya la yaqaanin iyo waqooyi galbeed iyo waqooyi bari that aid mataqaana regions ayay soomaaliya ka koobnaa markii dowladda maxasir bare ilaah u naxariistay ay timidna waxaa laga dhigay sideed iyo toban gobol sideed iyo tobankaas gobol waxaa ka soo baxay sagaashan iyo sideed degmo oo gobolada qaarkood loo sabursiiyey oo loogu magacaabay sida yartaa ku timaado nasiibka yartaa ku noqoto taas marka waxay dhalisay in la yidhaahdo maadaama gobolada qaarkood ay degmooyin badan heleen gobolada qaarkood waxba wala siininba oo haba yaraate matala kasoo qaad gobolka hiiraan oo kaleeto gacanka wuxuu ugu yimid ayadoo bluburgi baradweynaha gacanka wuxuu uga tegey ayadoo lagu daray jallasi marka gobolada qaarkoodna gacanka wuxuu ugu yimid ayagoo mataqaanaa marka horeba degmooyin badan ahaa haddana wuxuu ugu daray saddex afar shan lix degmo ugu daray markaas dana qaarkood haddana gobolada uu qaybiyey sida matala hadda gobolka bari oo kaleeto nugaali waxaa laga dhigay bari degmooyin badan baa hadda nugaal soo raacen degmooyin badanna bari ay raaceen the same thing mataqaanaa suul baa la abuuray sanaag baa la abuuray owdal baa la abuuray dhinaca kale waxaa laga abuuray gabe iyo bakool aa laga abuuray dhinaca kale waxaa laga abuuray mataqaanaa jubbada dhexe banaadirna shabeellada dhexe shabeelladaasaa lagu daray meesha marka waxaa imaanaysa waxa waaye gobolada qaarkoodna markii la kala gooyey waxbaa lagu daray sida hadda bakool oo kaleeto waxay ahayd oo district ah oo marka hore ku xiran baydhabo marka dambena markii laga dhigay bakool gobolka bakool hudur laga dhigay waxaa la raaciyey oo qura ceelbarde iyo tiyeglo iyo waaji oo marka horeba ahaa iyo iyad oo marka dambe ragdhuurka loo soo raray delegata districtual wax la yidhahdo ama delegates ahaa jiray oo magaalooyinka mataqaanaa aan lahayn district aan commissioner lahayn oo laakiin wakiil ka joogay district wakiilka oga ahaa taa marka waxay abuurtay in laga tegay qurac joomasalka dhooble mataqaanaa dhuurey washaaq jarmaanjiid mataqaanaa yeeda nafteeda dib loogu soo celiyo dhinaca kale mataqaanaa xudur iyo iyo waaji dhexdooda magaalo yadada ku yaalo dhinaca kale aabto magaalooyin badan oo u baahnaa marka in oo magaalada ah kana waaweyn degmooyinka qaarkood lama samaynin bilcagsi dhinaca kale mudug oo kaleeto afar degmaa la daray puntland waxaa lagu daray matala meesha la oran jiray bari saddex degmo kalaa lagu daray matala haddaa kasoo qaadi sida mataqaanaa garacad oo kaleeto oo marka dambe laga magacaabay iyo jariiban oo markii de dowladii ay dhaceysay civil civilka ahaa ayna la magacaabay waxaa sii raacay degmooyin badan oo sida caluula caabuun caabo oo hore u jiray bandarbeyle mataqaanaa isku shuban el qardho garowe laadkoray all this degmooyin badan bay ahaayeen marka haddana degmooyin kale saddex afar aa lagu daray marka nin haysta sideed iyo toban degmo iyo nin haysta afar degmo ama saddex degmo keliya haysto haddana uma uma sinaan karaan resourcega magaalana waxaa degan hal milyan iyo bar magaalada waxaa degan saddex boqol maxaan ka wadaa gobolna waxaa degan hal milyan iyo bar gobolna waxaa degan saddex boqol afar boqol oo kun haddana waxaa lagu leeyahay waxaa isku waxay noqonayaan waxaa la raacaya sida population lama raacaye districtka la raacaya kuwana waxay ku doodayaan waxaa rabaa inaan ku kala sharraco waxay ku doodayaan marka ma qarno waa inay noqotaa one man one vote oo laakiin ah sida australia oo kaleeto tirada dadkaa la qaato meeshii xildhibaanka uu ka qaadan lahaa district shan kun xildhibaanka helaa mataqaana xildhibaan noqonaa ama toban kun xildhibaan kala xildhibaan noqonaa wajacsuul ay diideen maamulada qaarkood yidhahda may suurtagal maaha taa ma yeelino matalan magaalada jannaa laba boqol iyo todobaatan kun ayaa wasaaradda qorsheynta kusoo saartay toddobaatan iyo lixdii jannaal toddobaatan iyo toddobaatan iyo lix kun waa markaas gobolada qaarkood soddon kun afartan kun gobol degma soddon kun afartan kun waxay ku noolaayeen marka waxyaabaha noocaas oo kaleeta aad dood uga taaganta oo dadka inta badan aada loo ogeysiinin oo de madasha qura hadalkeeda ku egyahay idaacadahan aada looga ilaalisho layiri maanta dooda noocaas oo kaleeta iyo dadka kala xumaanin xamar oo kaleeto oo two point three two point eight million people ay ku nooshahay laba xildhibaan keliya kasoo geli jirtay waagi hore qiyaas adig laba xildhibaan maanta waa lix iyo toban degmo lix iyo tobanka degmo degmadii waxbaa lagu soo qaadanaa laakiin degmada kaaraan iyo degmada madiina iyo degmada hodon isku nooc ma noqon karto madiina saddex boqol kun iyo kaaraan oo boqol kun degan tahay ama hodon oo afar boqol kun ay degan tahay oo soomaali un iskugu timid looma qiyaas qaadi karo daaneel iyo gubta iyo mataqaanaa iyo iyo kax shaqaala hadda dhisantay kana weynba kax shaqaalada waxay ka dhisa ka weyn tahay xaafadihii waaweynaa magaalada muqdisho qaarkood ka weyn tahay kana guri quruxsada kana jeed waa weyn tahay marka magaaladaas meesha tuulada maanta magaalaha meesha magaalada maanta tuulo noqotay way ka weyn tahay magaalooyinka qaarkood ay ka weyn tahay oo horey gobol u aasay dhuusubaraad oo kaleeto marka wadanka aada uu si bedela dimuqrafiyadiisii iyo mataqaanaa dadka ku nool iyo si u kala nool yihiin iyo wuxuu u baahanya marka wadankan in dib laiskugu noqdo matalan boosaaso nineteen eightskii seventyskii maxay ahayd maanta maxay tahay boosaaso maanta waa waxaa ku nool intaasoo boqol ku nool oo soomaaloo dhan baad kugu tagtay shalay maxay ahayd waxbay ahayd aada u yarayd aada u baabasay dad dad ma jooga maantana caasimadaha ugu waaweyn qaranka kamid tahay marka dalka aada isu bedel garowda garow nin walba waa yaqaanaa haddana maanta caasimada waxa waaye mataqaanaa puntland at same time shalay toddobaatan iyo lixdii waxay ahayd maanta ma ah maanta garow guryaha ku yaala moteelada ku yaala mataqaanaa private houseska ku yaala kuma yaalaan dalka meelaha kale qaarkood ku yaalaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali